بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay taxniyeennii ahaayaan ka digtoonaanaa waxyaabaha qalbiga fasaadiya yaan ka hadlaynay ilaa iyo shan waxyaabood buu ku sheegay ibnuqayim aljawsiya kitaabkiisa madaarij asaalikiin kii koowaad baan soo dhamaynay kii koowaad baan soo dhammaynay oo ku saabsanaa dhexgalka dadka iyo ku mashquulkooda badan kan labaad ee ka mid a waxyaabaha qalbiga fasaadiya wuxuu ku sheegay waxaan la yidhaahdo yedidiilada oo baddeeda la raaco oo waxuusan qofku haynin oo uu iska jeclaado o iska doonayo waana raasumaalka kuwa ceyrta ahan waxba haysanin shaytaankii baa wax u qurxinaya khayaal beena u sheegaya naf kasta oo dullaysan baa maaragtay waxaas ka dhigata waxay ku tacalluqdo waxyaabihii dabiiciga ahay oo bannaanka joogay yaanay qabsan karin markaasi waxuu maskaxdeeda keliya ku jira maaragtay leedahay waxaas baan gaarayaa oo laakiin sababkeedin aan la imaanaynin dad baa waxay aada u jecel yihiin buu leeyahay oo tamaniyaan oo iska caashiqsan yihiin inay awood dheeraada yeeshaan oo madaxtinimo iyo ay maaragtay helaan qaarna waxay leeyihin waxaan aada u jecelnahay dhulka aada u marno oo dhul mareen aan noqonno qaarna waxay leeyihiin xoole inaan taxbanno oo lacag helno ayaan ku dadaalaynaa qaarna haween iyo wax noocaas oo kale ah ayay uga dhegan tahay marka ninkii waxyii diilanayay wixii uu jeclaa buu qalbiga ku sawirtaa markaasuu wuxuu maaragtay ku fekeraa sida isagoo inuu wixii helay oo kale uu ku macaansanayo wixii inuu maaragtay gacanta kusoo dhigay oo kale wuxuu gacan ku hayaana ma laha qofka marka himada sare leh himada sare qofka leh waxyaabaha uu jecel yahay waxay uun ku wareegeystaan cilmiga sharciga ah iyo iimaankii iyo camalkii alle u dhoweynayo marka qofkaas himadiisu ay sarreyso waxyaabaha uu jecel yahay waa waxyaaba iimaan iyo nuur ah kuwaasise waa waxyaaba maaragtay shaytaan u qurxiyey oo aan waxba ka jirin iyo iska tamaniyaan rasuulkuna sal alla ly slam qofkii khayrka tamaniya waa uu ammaanay mararka qaarkoodna ajirkiisa waxaa laga dhigay sidii qofkii khayrka sameeyey oo kale ajirkiisii oo kale ninba wuxuu leeyahay intuu qof xoolihiisii waxuu fiican ku bixinayo o ku sameynayo intuu arko wuxuu leeyahay haddii aan xoolo haysan lahaa hebel waxa uu xoolihiisa ku sameeyo oo kale yaanna samayn lahaa waa qof alla ka cabsada riximkiisa xiriiriya xoolahana maarata ku bixiya meeshii munaasabka ahayd markaasaa tamanigaas uu tamaniyey iyo jacaylka uu khayrkaa jeclaaday baa rasuulku sal ly slm wuxuu yidhi humaa fi l ajri sawaa ajarka xaggiisa waa isaga mid labadaas qofood imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja wariyey tirmidina waa xadiis xasan oo saxiixuu yidhi rasuulkuna sal ly slm wuxuu jeclaaday xajatulwadaac inuu tamatuci lahaa oo intuu xalaaloobo oo tamatuc kaamila sameeyo aanu maarata haddii soo wadi lahayn taasuu tamaniyey laakiin qiraan buu sameeyey rasuulku sal alla ly slama oo xajkii cumradiiba waa isla xirtay hal mar buu isla xirtay saasay tahay marka wixii uu tamaniyaa alla siiyo qiraankiina sawaabkiisu waa uu helay tamatuciina sawaabkiisu waa uu helay sababta waa uu tamaniyey rasuulku sal alla ly slam labada ajarba waa isku hela marka sal alla ly slam saasuu leeya ibnuqayim kan saddexaad ee qalbiga fasaadiyaa waa maxay in alle waxaan ahayn qalbiga lagu xiro waana waxa ugu daran ee qalbiga fasaadiya buu leeyahay wax uga dhib badanna ma jiro oo maarata alle ka fogeyn og oo dantiisii iyo liibaantiisii ka dabooli og maba arkaayo dantiisii iyo masaalixdiisii saxda ahayd iyo liibaantiisu meesha ku jirto iyo waxaas waa ka indhala-aanaya qofku hadduu marka duulan allah ahayn qalbigiisa ku xiro alla waa uu u kala baxaa wixi uu qalbigiisa ku xiray iyo qofkii waana la hoojiyaa meeshuu islaa waxbuu ku taraaya waxba kama faa'iido waxaasuu qalbigiisa ku tacalujiyey allihii naxariista badnaa ee awoodda badnaa waa maaragtay maqsuudkii uu kalaha ka heli maayo sababtoo ah meel kale u aaday meel kale u milacsaday qalbigiisa meel kale u jeediyey marka nasiibku alla ka heli lahaana ma aanu gaarin kii uu maaragtay yani diiladiisu ku tacalluqday oo qalbigiisu ku tacalluqana waxba kama dheefin nimankii gaalada ah mushrikiinta markuu alla ka hadlaya wuxuu yidhi waittakhaduu min duuni illahi aalihatan liyakunuu lahum ciza waxay samaysteen alla sokadii kuwa ay caabudaan dantay leeyihin waa maxay waxay ka rabeen inay xoog u noqdaan iyo difaac ka celiya cadaabkii aakhiro wanaaggana u soo jiida taasay dantooda ahayd kallaabaa alla u leeya marka may waxba maaragtay ka heli maayaan sayakfuruuna bicibaadatihim waaba ay dafiri doonaan cibaadadii ay caabudi jireen maa kaanuu iyaana yacbuduun waatii alla uu ka sheegay kuwa maaragtay jinniga caabudi jiro jinniga hadhuu inkiri doono u dhihi doono mabana caabudin annaga wayakuunuuna waxayna noqdaan kuwii la caabudayo calayhim kuwaan caabudayo diddan kuwa maaragtay kasoo horjeeday noqdaan oo dhinac kale kasoo jeedo cadow ku ah meesha ay ka sugaayeen inay u shafeecaan oo u ergeeyaan oo cadaab ka badbaadiyaan waxay u noqonayaan bacadabay u noqonayaan aakhirada waxay ka dheefayaan male waxaa kaloo alla uu yidhi waittakhaduu min duuni illahi ilaatan alla sukadiisa waxay samaysteen macbuudaat la caabudo dantay ka leeyihin waa maxay lacallahum yunsaruuna in loo gargaaray doonayaan laa yastatiicuuna nasrahum kuwaa la caabuday kuwan wax caabudaaya uma gargaari karaan oo gargaar uma hantaan wahum lahum jundun muxdaruun waxayna u yihiin ciidan lasoo xaadiriyey oo iyaga laftooda waa la cadaabi doonaa oo naartiyaa la geyn doonaa iyagana waxaas la caabudaaya hadday dhagax yihiin iyo haddii ay yihiin kuwa maaragtay raalli ka aha in la caabudo ahwaa ahlunaar kulligood ayagu laakiin waxay u haysteen jundi iyo ciidan wax u taraacay laakiin waxay noqdeen kuwa maaragtay naarti lala soo geliyay noqdaan dadu marka waxaa ugu daran hoogid la hoogo qofkii alle waxaan ahayn qalbigiisa ku tacallujiyo oo ku xira sababtoo ah dantii dhaafaysay iyo liibaantii dhaafaysay yaa ka weyn wax uu ka helaayo duulkaas uu qalbigiisa ku xira waxaas uu ka rajaynayana waxay u badan tahay inay baaba'aan oo aan waxba ka faa'iidin qofka qalbigiisa duul kale ku xiraa wuxuu la mid yahay qof kulaylkii iyo qabowgii ka hoosgelaya guri caaracaaro guri caaracaaro wax ka liita miyaa jira ma kulaylu kaa celinaya mase qabowu kaa celinaya wax uu taraayo ma laha wixii allah aan ahayn oo qalbiga lagu xirana waa noocaas oo kale waxba lagama dhaafo laakiin nasiibkaad alla ka heli lahayd iyo faa'iidad alla ka heli lahayd iyo tawxiidkaadii iyo waxaad jannada ku geli lahayd yuu ku seejiyaa waxna kuuma taro waa khasaaro marka waa khasaaro adduunya khasaaro aakhiro marka si duuduuba markaan u hadalno shirkiga iyo cibaadada alloo dulalka lala wadaajiyo waxaaba asaas u ah oo tiir u ah in allah waxaan ahayn qalbiga lagu xiro qofkii allah waxaan ahayn qalbigiisa ku xirana wuxuu helaa eedayn iyo in laga hoojiyo wixii uu macnaha heli lahaa allo wuxuu yidhi laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara alla la jirkiisa ku kaloo la caabudo ha samaysanin oo fataqcuda markaa aad fadhiisato madmuuman adoo ah ku la eedeeyey makhduulan ku la hoojiyey oo gargaar waaye wax ku ammaanayana ma jiraan wax kuu gargaarayana ma jiraan sababtoo dadka qaarkood waxaa dhici karta in laga adag yahay oo laga xoog badan yahay oo yacni la qahriyo la qasbo laakiin haddana uu yahay maxmuud sida qofkii maaragtay si qaldan oo baatil ah lagu dulminayo oo kale looga adkaaday oo lagu qahrinayo oo kale waxaa kaloo dhici karta qofku inuu noqdo qof la eedeeyo oo haddana yani loo gargaaray yani waa xun yahay oo diin ahaan uma fiicno allana ma jeclo qofkaas laakiin waxaa dhici karta adduunkii inuu xoogaa gargaar haysto oo dadkii qasbi karo oo uu yani xukumayo oo laakiin wuxuu ku xukumaya waa baatil tan saddexaadna waa maxay waxaa dhici karta qofku inuu yahay qof la mahadiyo haddana loo gargaari waa sidii qofkii yani mulkiga ku helay iyo awoodda si xaq ah oo saxa ku helay waa qofkii saddexaadkaasi kii marka mushriga ahaa cibaadada alla duulka lala wadaajiyey qaybtiisu waa tii ugu liidatay qaybaha afarta ah mid la ammaanana maahan mid loo gargaarana ma aha tan afaraad ee qalbiga fasaahaysaa waa maxay waa cuntadii ee la cunaayey ee si qalada loo isticmaalayay laba dhinacba dhibku waa ka yimaadaa waa wax cunidda la cunaayo ay daatadooda xaaraan u yihiin sida waxa uu alla xarimay oo ah meydkii oo kale wixii bakhtiyey iyo dhiiggii dureerayo oo kale iyo doofaarkii hilibkiisii oo kale iyo dugaaggii micyaha wax ku dilaayo oo kale iyo shimbirihii lahaa cidye ay ku ugaartaan taasba marka waa wax xaq alleh xaaraan u noqday waa lixaqillaah wax waxaa jira addoommada xaqoodii ah oo saas darteed loo xarimay waxyaaba addoommadu ay leeyihiinoo xaqaas addoommada dartiis loo xarimaa jira sidii wax lasoo xaday oo kale ama lasoo dhacay ama lasoo boobay ama lagu qaatay raalli ahaanshadii qofki iska lahaa waxaan ahayn isagoo maaragtay aan raalli ahayn laga qaato wixi ama waa qasab baa looga qaadanayaa ama waa laga xishood siinayaa oo ceebka carar buu wix u bixinayaa adiga marka xalaalkuma ah marka wix noocaasoo kale loo bixiyo dhinaca kale ee maaragtay ay qalbiga ka fasaadinayaan waa maxay waa wax qalbigii fasaadinaya iska badin aad iska badinsa darteed oo xaddeedii aad aad ka baxday yaani xadgudub baad ku samaysay xalaashi dheragtii aad iska badisa dheragtaad iska badiyo marka maxay keenaysaa cibaadadii alleh iyay kaa cuslaynaysaa wuxuuna qofku ku mashquulayaa siduu u heli lahaa dheragti wuxuu ku dhergi lahaa u heli lahaa markuu wixii helana wuxuu ku mashquulaa sidii uu macnaha u baabi'in lahaa cuntadaas mathalan loo shiidi lahaa oo dhibkeeda la isaga ilaalin lahaa oo culayskeeda maaragtay la isaga khafiifin lahaa cuntadii la cunayee layska badiyana waxay keentaa in shahwadii ay xoogowdo oo xoog yeelato iyo maaragtay meelihii uu shaydaanku ku soconayay inay ballaartaan sababtoo shaydaanku bani aadamka wuxuu ka socdaa meesha dhiiggu ka socda oo kale xididadii dhiiggu soconayay oo kale yuu ku dhex socdaa isaguna shaydaanku soonku marka waa uu ciriiriyaa meelaha shaydaanku ku soconaayo oo jidkiisii wuu ka owdaa dheeragtuna wadday u furtaa waana ay ballaarisaa meelihii shaydaanku ku soconayo qofkii wax badan cunaahi wax badan buu cabbaa muddo badanna waa jiifaa hurdada ku badata markaasuu aada u khasaaraa qofkaasi xadiidkii caanka ahaana waxaa ku jirta oo imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen fi kubra iyo ibnu maaje iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo tirmidina uu yiri waa xadiis xasan oo saxiix waxaa ku jira xadiidkaas maa malaa aadamiyun wicaa'an sharan min batnin qofka bani aadamka ahi ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa bixasbi bni aadama luqaymaatun yuuqimna sulbaha qofka bani aadamka waxaa ku filan luqmada yar oo dhabarkiisa toosiya fain kaana laabudda faacilan haddii ay lama huraan tahay inuu cuntadii intaa ka badiyo oo luqaymaadkaa ka badiyo fa hulutun liطacaamihi wa hulutun lisharaabihi wa hulutun linafasihi saa ha u qaybiyo qayb cuntada ha la gelsho qaybna cabitaankii qaybna ha loo soo reebo neefsashadii waxaa la sheegay in ibliis uu u soo banbaxay mar nabiyullaahi yaxya bnu zakariya yaxya bnu zakariya wuxuu ku yidhi shaydaankii ibliis ahaa hal nilta minii shay-an wax ma iga heshay buu yiri mar oo guul ma iga gaartay mar qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa annahu qudima ilayka tacaamun mar baa cunto laguu keena buu yidhi leylatan habeen baa cunto laguu keenay fashahaytuhu ilayka cuntadii waan ku jeclaysiiyey xataa shabicta minhu ilaa aad ka dheragto fanimta can werdika cibaadadaadii kuu go'nayd yaad ka seexatay masala salaad iyo xus alle iyo ahayd markaasaa yaxya wuxuu yidhi lilaahi calaya anlaa ashbaca min طacaamin abada alla wuxuu ugu leeyahay oo aan alle u nadray inaan cunto ka dhargin weligay markaasaa shaydaanki wuxuu yidhi ibliis wuxuu yidhi wa ana lilaahi calaya anlaa ansax rajulan abada anigana waxaa alle igu leeyahay oo aan nadray aniguna inaanan qofna u naseexaynin weligay warkaas waxaa weriyey thaabit ibn aslam albunaani taabiciga ahaa yaa wuxuu yidhi waxaana soo gaaray warkaasana soo gaaray buu yidhi kan shanaad ee qalbiga fasaadiyaa waa maxay waa hurdadoo la iska badiyo sababto hurdadoo la iska badiyaa qalbigii bay dishaa jirkii bay cuslaysaa waktigay lumisaa halmaan badan iyo dhoohnaan badan bay qofka dhaxal siisaa iyo wahsi hurdadin waxaa ka mid a wax aada makruuh u ah oo la necab yahay sharci ahaan hurdadii waxaa ka mid a wax qofka dhiba oo aan jirkiisi waxba anficaynin hurdadan waxaa ugu nacfi badan oo ugu faa'iido badan midda la seexdo marka aada loogu baahan yahay habeenka qeybtiisa hore yaana ka wanaagsan in la seexdo qeybtiisa dambe maalinkii dhexdiisa dhexbartanka in la seexdo yaa ka wanaagsan bilowga iyo dhammaadka in laga seexdo maalinkii ama bacdalfajar la seexdo iyo marka qoraa soo baxda iyo ama maaragtay maqrib ku dhawaadkiisa la seexdo marka hurdadu ay u dhowaato labada dhinaca maalinkii faa'iidadeeduna way yaraataa dhibkeeduna waa bataa kumaba sii jirto hurdada casrika la seexdo iyo hurdada maalinka bilowgiis la seexdo ilaa qof hadda soo jeeday ma ogi oo iska macduura ma ogi waa ku qasban yaha kaas inuu xoogaa seexdo si uu maalinkiisa uga faa'iidaysto hurdada makruuha waxaa ka mid ah oo salafku ay aada u nacbaan jireen in salaad subax marka la dukado ilaa qoraxdu ka soo baxdo la seexdo inta udhexaysa hurdada udhexaysa marka salaada laga baxo salaada subax ilaa qoraxdu ka soo baxayso hurdada noocaasoo kale aada bay u nacbaan jireen ibnu abi shayba isagu baab buuba sameeyo wuxuu yidhi man kaana laa yadacu axadan min ahlihi yanaamu bacda alfajri xataa tadbaca shamsu ahalkiisa yani xaaskii iyo ciyaalkii iyo u diidayaaba inay seexdaan ilaa qoraxda ka soo baxo sababtoo waa waktigii yani la khaniimaysan lahaa oo la faa'iideysan lahaa faa'iido fara badan bayna leedahay camalka la samaynayo waktigaas oo salafkii waxaad arkaysaa iyagoo habeenkii qeyb fiican ka soo jeeday oo salaatuleyl u soo jeeday haddana marnaba ma ogolaan jirin inay bacdalfajar ka seexdaan ilaa qoraxda ku soo baxay sababto waa maalinkii bilowgiisi waa furihii maalinka waa waktigii risqigu soo degaayay oo khayrka la qaybinayo barakadu soo degaysa bilowgaasaana maalinku uu ku xiran yahay oo xukumkii maaragtay bilowgu waa uu u maaragtay saameeyaa maalinkii oo dhan marka haddii ay noqoto in la jiifto waa uun qof dan ku qasabto inuu seexdo maogi maa in qof kale inuu seexdo in qof kale seexdo maaha hurdada midda ugu toosani marka oo ugu nacfiga badan waa in habeenka nuskiisa hore la seexdo iyo suduskiisa dambe qiyaastuna waa sideed saac camal buu leeyahay ibnuqayim dhakhtarradu marka sidaasay u arkaan inay tahay hurdada ugu wanaagsan wixii marka intaa ka bata ama ka yaraadaa waxay saameyn ku yeeshaan qofka dabeicadiisi oo ay dhib u geystaan yani jirkiisii suu shaqaynayay iyo misaajkii iyo wixii baa ka qaribno inkastoo ay hadda sheegaan in dadka qaarkood alla uu u dhaliyo in hurdo yare ay ku filanta oo meesha uu sideed saac uu leeyahay dhici karto qofkii in afar saac ku filaato oo uu nashaadkii dad kaleo kale u leeyahay waa kolley dad kooban baa waxaas laga helaale oo wax mucayan alla ku abuuray hurdada aan waxba tarin waxaa kamid a uu leeyahay in habeenka habeenku marna marka qoraxdu dhacdo la seexdo ilaa laga gaarayo maaragtay ceshihii waqtigiisi hurdadaas ceshaha ka horreysaahi iyaduna ma fiicna rasuulkuna sal alla ly slam waa u necbaa oo way ka sugnaatay rasuulka sal ly slam inuu necbaa ceshaha ka hor in la seexdo cishaha kadibna la sheekaysto oo xadiidka bukhaari iyo muslim bay wariyeen oo abu barza al aslami laga wariyey marka sharci ahaanna waa wax xun dabci ahaanna waa wax xun sida marka hurdada la yska badiyaahay ay u dhib badan tahay oo masaa'ib ay u leedahay yaa haddana iska celinta hurdadii la iska celiyo oo aada la isugu yareeyaa iyadana aafaad kaloo waaweyn baa ka dhasha oo qofkii dabeicadiisi iyo moraalkiisi iyaa xumaado oo engega nafti baa inxiraaf galaa oo ku dhacaa qalayl fara badan baa u yimaada qofkii oo maaragtay ka baabi'iyey qoyaankii uu qofku u baahnaa ee uu kaalmeynayay wax fahmidda iyo inuu camal wanaagsan sameeyo ile banaadamku badankiisu biyuu ka samaysan yahay hurdada marka aada la ysaga celiyaahi oo aada la ysugu yareeyaahi iyadoo loo baahan yahay waxay keentaa jirooyin fara badan oo qofka baabi'iya oo qofka qalbigiisi iyo jirkiisiba aan waxba ku dheefayn wujuudkanina wuxuu ku taagan yahay cadaalad buu ku taagan yahay qofkii marka cadaaladdaas iyo dhexdhexaadnimadaas qabsada nasiibkiisii khayrka waa uu helay qayb weyn buu ka helay wabilahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online